hor horta anagu anagu anigiyo ragaa ku jiraa beri gel gelti baanu nahay in badan baanu doonaynay somaliland oo hagaagsanaata in badan baanu doonaynay haddii ay daydankadana madax wanaagsan inaynu hello waxaanu doonaynay in dawlad wanaagsan inay noo timaado in badan baanu siidaayo usoo dagaalanay sheekada iyada horta cali cali gurey baa dhameeye wuxuu yidhi saddexdii ninee accidentku ku dhacee cali maarshaal iyo maxamed xaashi iyo aniga cali maarshaal baa ugu nasiib badan oo silaayo mo aragoo edarayo saas u dhameeyey inta iyadii kalena waxaan isleenahay waxaan idhi ilaahayow anigoo labiyo toban jira baan mudaaharaadku bilaabay iskuulka faar xoomaar markii loo barayeeyey intaas dawlad wanaagsan baan doodoonayay ilaahay ma waxaad garatay kii aan u soo dagaalamay inay noqoto dawladda ugu xun ee ugu musuq maasiqa badan ee ugu tacadiga badan ee ugu dulmiga badan ee ugu khabyaalada badan ee ugu exashada badan ilaahay ma taasaad ii garatay ilaahay ma taasaad ii garatay horta anagu saasaanu nahay kowgii halkaa maxamed asxab sheegay waxaa la yidhi qof mumina meelaga laba jeer meelagagama wada qaniino ka maanta doonayo inuu inuu kulmiye iyo dawladda axmed maxamuud siilaayo mar kale mar kale taageero dee muumin ma tihid ilan mar labaad baa lagu qaniinayaa muumin ma tihid waxaan idin leeyahay dawladiina xun tahay maxaa lagu gartaa waxa lagu gartaa wixii ay iyadu ka caban jirtay ee maagi jirtay bay ku socotaa one example baan idsiinayaa ibni saaxiibkaygu ahaayo wuxuu ahaa wasiirka xanaalada xoolaha inteebaanu haysanay aanu maalin kasta baarlamaanka qasanka haysanay maarayaan aanu lahayn kaale maxsarkii iyo iyo shuqulkiisii kaale imar ma maxsar meel la keenay baa aragteen maaljaabidii la aragtay baa keenteen isbedelkaanu samaynay waxa weeyaan kulmiya sameeyey intii dawladdu iyo ummaddu qaadan jirtay baa hoos loo dhigo madaxtooyada la siiyey allaha naxariisaysi yananaanaysiiska gardarayn waxaanu oran jirnay berberaa laga keenaa lacag oo ina riyaalo loo keena halkana waa la keenaa laakiin differenceaan idin sheegaya ina riyaali muu jirin jirino kuwana way jiriyaan waxa la yidhaahdaa madaxtooyada waa lagu tiriyaa combyuter baa yaalla waxaa la leeyahy intaasoo intaasoo marka baa yimid ninkii wale waxa la yidhahdaa laba boqol baan kugu dhiman laba boqol baan kugu dhiman baa la yidhahdaa waa ka maxaanu ku haysanay dawladdii dawladdii hore waxaanu ku haysanay dul baa iibiseen oo ilaa usiciinka iibiseen iminka madhub baa inoo hadhay dhamaaye dhamaaye inaade madhub baa inoo hadhay inaade madhub baa inoo hadhay wuu dhamaaye ya ya kowdha wuu dhamaaday waxaanu oran jirnay weligay nin silaayo ka cabasho badan maan arag maalin kasta wuxuu ka cabin jiray tacabdi iyo waa lacaburiyey maalin baa garanaya nin nin weriyiin la wareysanayay markuu cabashadii ka yaabay buu yidhi waar axmed dee wax le waa kugu bolo adiga kugu bol xuma tahaye de bal iska daa cabashado bal xoogaa fahnala sheeg sawde ilaada ninkii sidaa wax cabashada bataa laba bulo u hiiliso si fiican ugu hiilisay waxaa la yidhahdaa axmed maxamuud siilaayo nin abaale maaha war bal anagu saasiyiin baanu nahay anigii maxamed xaajiye hanagaba abaal baxo waaba istaahilaa maxasinimada iyadaa la raacday markii horaba laakiinse nimankii abwanada ahaaye sidii la og yahay ugu dagaalamay office bay ku lahaayeen xusbiga kulmiye office bay ku dhex lahaayeen ay ay ay ka abaabuli jireen wuxuu tiri jiray dee raggii tiri jiray waa fadhiyaan inaade nimankii siduu galay waa aragtaan war saxaafadii maalin kasta loo yiili jirtay hadda wallahi khudbadaha inala qori jireen intay noogu yimaadaan saxaafadda khudbadaha naga qori war ma nin nimankii maanta in sidaa loo cuncuno oo sidaa loo cuno iyaa jiri jirtay anigu wax kale wax badan oo badan ba siilaayo waa ka filayay iyo dawladdiisa laakiinse axmed maxamuud siilaayo o aan islahaa waa nin mutacalima waa nin dabeecad wanaagsan waa nin raxiima baa cafuuriyadee ku tooganaya hargeysaa weligay magacaydagama soo gelin magacaydagama soo gelin weligay magacaydagama soo gelin oo hargeysaa lagu tooganaya caruurtiini lagu tooganaya caruurtii mujaahidiintu dhashay lagu tooganaya weligay magacaaygama soo gelin war meesha dul dulmi baa ka dhacay oorxumaa ka dhacday kulmiyana hadduu weli saa ku faanayo dee dulu kale aan inaan ogeyn buu ku nool yahay waxba se isaga odhan maayo waad aragtaa siduu isku yahay axmed maxamuud siilaayo wuxuu kala saari waayey nimanka xisbigiisa loolamayey iyagiibuu isku garaacayaa marba midba dilayaa marba mid caleema saarayaa madba khudbadoo akriyayaa madba mid odhanayaa kana maanta guddoomiyaha kana maanta musharax haddana ka qaadayaa intaasaa bahadilaada ugu filan iyaga wax badan oo kalaan odhanayo mooyaan anigu maanta xisbi kuma jiro waxaan idinku imi inaan idin hiiliyo oo taagta aan leeyahay idinku hiiliyo because waa laydinka gardaranya ucud waa laga gardaranya wa maalintiina lalagu joojiyey maalintii halkii laydinku joojiyey ilmun baan ka imadin siilaayo cadhadu qaaday tii teediyo inuu adeer maanta sameeyo uu ucudka toosiyo afar gaari wadataa anagu boqol gaari baanu wadaneeyey ka joojiyo maxaq buu leeyahay waa laydinka gardaraya weerar baa idinku socdaa weerarkay idinku socdaana waxa weeyaan way ogtayhay dowladda siilaayo inaanay intay tartanto maanta aanay cod helaynin horaasaa u sheegay maxay doonaysaa markaa inay baabi'iso xusbiyada oo cidna tartamo la waayo ay iyadu fadhido oo xaaraantu fadhido siyaasay doonaysaa waxay yeelaysaa markaa taasi yaaday dhacaysa laba qolaa haysa markaa taa jawaabteeda mid waa ummad dadkeena somalilan ummaddeenu waa dad urgo weeyaan war waxaan leeyahay gobonimadiinii muujiya gobonimadiinii muujiya ka bareeda xusbigaa lagu tacadiyey taageero siiya wuu idinka baahan yahay wuu u baahan yahay dulimkaasuu la dagaalamaya musuq maasiqaasuu la dagaalamaya axashadaasuu la dagaalamaya taageero siiya baa leeyahay taa waan idinku yeelay idinkana waxaan idinkana waxaan idin leeyahay saddex xusbi baa dalka ka jira mid waa kaa dawladda markaanu mucaarad ahayn maalintaanu anigii ucud israacnana udub waa ka adkaan jirtay maalinta midkaayaleecana udub baa naga adkaan jirtay idinka iyo waddadiina waxaan idin leeyahay wada socda iskaashada daalimiintaa meesha fadhida meel uga soo wada jeesta taana waan idinka takalaaan idin leeyahay takalaan kusoo gabagabaynayaa saddex wax baan ka digaya saddex waan ka digayaa war horta dekedaa berbere ee miciinkeenna ah aynu mushaarada ka bixino mushaarada ciidanka hayshada jooga aynu ka bixino weerar baa ku socdee aan ogaano aan ogaano mid kalena waa ka digayaa qolada iyada reer bariga lagu weeraxan tahay waxyaalahaanu siilaayo taageerayna waxaa ka mid ah burcada rab baan ka dhalanaysa nabadii rumaada waa sii fogaanaysa taana waxaanu doonaynaa labadiina xusbi inay kafaw gashaan ee labadaa beeloodee meesha wada degan la doonayo in la isku diro aniga labaduba way dhaleen si xudday inta maqaysaa inay islaayaan ilmaha rayaal waxaanu idinka filaynaa labadiina xisbi arrintaa inaad ka dagaalantaan oo fidmadda ay dowladdu ka wado burco a idinku ka hor timaadaan waddani diyaare raysiga nima lamidaa ka hawlgalay idinkuna u midow waryaha al-shabaal waxaa tahay nin reer burcaa faysale kama foga dee waydi fullay waydi kaa ina taa ka dagaalantaan ina taa ka dagaalantaan saddexaad aan ka digayaana waxa weeyaan doorashadaasi inay dib u dhacdo madaxweynuhu wuu ka ballan qaaday wuxuu yidhi maalin lagu dari maayo waxa leeyahy madaxweyne waa lagaa filayaa inaanay maalin ku darin ama cirka u bax ama dhulka u bax doorasha waa lagaa filayaa waa lagaa filayaa isagana midbuutiisaan kusoo gabagabaynaya sawir baa jiray maalin dhaweyso internetka la soo geliyey toddoba nin baa ku sawiraa waxay ahayd toddoba isaga ay isku kalaas ahaayeen oo iskuulka cabuudka ka baxay oo iglinka socday toddobada axmed maxamuud jiira ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo cabdullaahi saciid oo nin caqiibe lahaa nin caqiibiya bar lahaayo inqilaabkii lagu dilay baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa muuse didaar muuse idaarkii ahaa haddii idinkeeda leeyahay jajka ahaa baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa walaalkii cali cabduqaadir waxaa ka mid ahaa nin aysiilaayeen saaxiib ahaayeen ismaaciil haybe loohan jiray waxaa ka mid ahaa nin cabaas doore loohan jiray toddobadii ninba maanta shan waa inaga hooseeyaan walaalkay cali cabdiqaadirna aad buu xanuunsanayaa u duceeyey oo ilaahay inuu xanuun ka baahaya inuu inuu raagi garan maayo siilaanyaha ka hadhay waxay ku socdaan intuba xaggee ku socdaan aakhiraa lagu wada socdaa soo maaha waxaa maanta la samaynayo waxaa la dhacayo iyo wixii la goobayo midna qaadan maayo kafan cad baa kaa raacaysa axmedow kafan cad baa kaa raacaysa waxba kuu tari maayaan milyan is aad maanta meel diganaysaa adiga qoyskaaga aad diganaysaa aakhiro waa lagu weydiinayaa shilin allaaliya shilinkii ku soo galayba waxa lagu odhanayaa xaggee baad ka keentay war artiyow ha aakhiraseygi war artiyow ha aakhiraseygi war artiyow ha aakhiraseygi isagana intaasaan ku odhanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu